للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الإسلام محاضرتنا maanta waxay ku saabsan tahay ahwaalu yowmi alqiyaama waxaana soo jeedin doona walaalkeenna islaamka ah maxamed axmed rooble boqolsoon ama abuu ramla sida aad u garanaysaanba haddaba sidaa daraaddeed allah naga dhigo kuwii wax ku qaata oo ilaahay dartii wax ku barta asalaamu calaykum نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الله سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa munasalka oo muxkamka ku bayaaniyey shidada iyo dhibaatada ay saacadda qayaamadu iska leedahay isagoo rabbi doonaya naguna boorinaya inaan u diyaargarowno dhibaatadeedana rabbi ka magan galno subxaanahu wa tacaala wacdiga alle kolka ou dhowaado oo alla subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalo koonka dhan inuu baabi'iyo waxau rabbi amrayaa malagga loo wakiishay inuu suurka afuufo suurka afuufitaankiisa ayuu rabbi amrayaa subxaanahu wa tacaala wuxuuna afuufayaa malaggu nafqa waaxida hal mar ayuu afuufid ku samaynayaa yacnii suurka nafqadaas ayadaa marka uu sameeyo dhulka meesha uu yaallo ayaa laga xambaarin buuraha waa la baabi'in caalamka dhan waa la beddelin wax walba isbeddel weyn ayaa ku dhacaya samaawaadka ayaa dildillaacaya xidigaha ayaa soo daadanaya nuurka iyo iftiinka ay qorraxda iyo wax walba leeyihiinna wou tegayaa waxaad arkaysaa marka caalamka kan inuu qaraabayo kulligii badaha ayaa la furayaa oo laysku darayaa waxayna saacadda qayaamadu ku dul dhacdaa makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharta badan leh oo markaa ay saacadda qayaamadu dhacayso sida aan ogaan doonno haddii allah qadaro dadka koonka ku noolu waa makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharta badan leh allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya qayaamada wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum inna zalzalata asaacati shay-un cadiim wardadow idaylkiin sidaad u dhan tihiin dadow ilaah ma kala reebin qolo gaara alle uma yeedhin ee dad oo dhanbuu u yeedhay waxaad ka cabsataan rabbiga idinka idin khalqay maxaa yeelay saacadda qayaamada gilgilashadeeda iyo lulashadeedu waa mid aad u dhibaato badan sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala mawduuca aan ka hadli doonaana haddii rabbi qadaro waa shiddada ay qayaamadu leedahay iyo waxyaalaha qayaamaha gudaheeda dhici doona oo arrin aad u yaa badan ah rabbulcidda subxaanahu wa tacaala isagoo tilmaamaya marka wuxuu yidhi shiddada ay iska leedahay yowma tarawnaha tadhalu kullu murdacatin camaa ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walaakina cadaaba allahi shadiid waa maalin aad arki doontid buu yidhi midda wax nuujinaysay kay nuujinaysay oy dhabta ku haydoy jecleed inay halmaamayso midda caloosha ku sidana waxa ay caloosha ku sido naxdin dartii ay la soo tuuri doonto sidadeeda iyo yaabkeeda kale waxaa ka mida waa maalin dadka kulligood ay sarajoogga ka daadanayaan oy wada marqaansan yihiin sarqaan uu ku dhacay sidii wax geed kulayl cunay khamre iyo wax lamida isticmaalay sidiisa ayay sarajoogga ka daadanayaan rabbi wuxuu yidhi dadku wax lagu saqraamo ma aysan cabin oo sukaara ma ahan laakiin cadaabka allaa daran oo wareeriyey cadaabka alle ayaa shiddadii inta ka badatou dadka wareeriyey cadaabka alle ayaa dadka si kale ka dhigay laakiin dadku geed kulul ma cabin geed kulul oo lagu saqraamo dadku ma cabin sarqaanku kama uusan imaan buu yidhi inay daroogo iyo khamro cabeen allah subxaanahu wa tacaala haddaba shiddadeeda waxa kuugu yaabka badan waxa weeye inaad arki doontid tii wax nuujinaysay kay nuujinaysay inay gaar isaga tuurto dhibka iyo shiddada jirta darteed waxaad arki doontaa baa lagu yidhi tii caloosha wax ku siday kay ku siday inay inta tuurto gadaalkeeda uu ka dhaco ayaduna iska dhaqaaqdo iyadoon waxba ogeyn ummadda kulligeed inay daadanayaan jiddadaas ayay iska leedahay qiyaamadu saacaddu dhibaatadaas ayay iska leedahay waxaa laga doonayaa muslimiintu inay baraarugaan hurdada inay ka kacaan inayna u diyaar garoobaan maalintaas ayadaa maxaa idin badbaadinaya rabulciisa wou sheegay waxaana badbaadinaya o wuxuu yidhi ittaquu rabbakum wax walba taasaa laga bilaaba rabbigiinka cabsada waxuu idiin diray fuliya waxuu idinka reebana ka taga saasaa lagu badbaadayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo aayad kale ku hadlaya faidaa nufika fi suuri nafqatun waaxida waxumilat alardu waaljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida fayowmaidin waqacat alwaaqica suurka marka hal mar la afuufo oo dhulka kan la xambaaro buuraha iyo wax alla waxa dhulka dul saaranna dekan dekan laga dhigo oo wax walba ay isbeddelaan waxaa dhacaysa tii dhacaysay oo axad walba ka nixinaysay oo qof walba la wareerayey oo axad walba uu ku iloobayey wax walba wuxuu ugu jacayl badan yahay wax kasta wuxuu ugu jeclaa ayuu iloobayaa wax uusan iloobayn ma jiraan wax walba wuu iloobin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala dhibaatada dhici doonta darteed allah wuxuu yidhi washaqat isamaa'u fahiya yowmaidin waahiya samadu way dildillaacin oo way dhambalmin maalintaasna waxay samadu noqon doontaa mid aad iyo aad u jilacsan oo dildillaacda malaa'igta rabbi ayaa ka soo deganaysa waxaa kaloo jiri doona sow rabbi sheegay waalmalaa'iku calaa arjaa'iha xaggee malaa'igtu aadaysaa waxay saarantahay samada dhinacyadeeda dhinacyada samada ayay saarantahay ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala carshiga rabbina maalintaas sideed ayaa xambaari doontaa sideeddaas ayadaa sideed malag miya sideed gooyir miya siday u yaalliin waa sidee tabartay ila egyihin waa sidee ma sideed jameeco ah ma sideed keliyaha ma sideed safba rabbulciza subxaanah wa tacaala ayaa yaqaan alcilmu cinda allah arrintaa cilmigeeda rabbi buu og yaallaa waxaa meeshan keliya alla yidhi wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin tamaaniya culimmadu waxyaalo badan bay sheegeen badana waxbay deliishatay ilaa qofba meel rajaxay laakiin xaqiiqada arrintu waxa weeyaan rabbi agtiisay taallaa subxaana wa tacaala inaad ku mashquulshid oo arrintaas ayadaa dhex geshinna waxba laguma dirsanin maxaa yeelay wax dana oo kaaga xidhan ayaan jirin maalintaas ayadaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya waa maalin la cardinayo dadka wax kasta oo dadka ka arrimahooda ka mida oo qarsoonaana aysan qarsoonaanaynin wax walba bannaankaa la keenayaa xaaladdu siday u culus tahay iyo shiddada jirta rabbulciise keligii ayaa ka jawaabaya allah subxaanahu wa tacaala keligii ayaana garan karaa war cirkii baa dildillaacay oo buurihii ayaa baaba'ay shiddada bal aad u eeg idaa zulzilat alardu ziljaalaha wa akhrajat alardu asqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadisu akhbaaraha buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala dhulkaa markii dhaqdhaqaaqiisa runtaa la la dhaqaajiyo oo la lulo oo wax alla waxaa ku jira ardadu ay culays bannaanka u soo saarto oo insaanku yidhaahdeen dhulka maxaa lahaantiisa war maanta isbeddelka dhacay waa maxee dadka odhanayaa dadkii rumaysnay qiyaamada ma ahan kuwa qiyaamada cayaarta iyo filinfilinka ay la ahayd oon u diyaar garowsanayn ayaa sidaa odhanaya laakiin inta kale way garanaysaa oo iimaanka lahayd waxaanu inay dhici doonaan maalintaas ardadu way warrami doontaa wax alla waxa dusheeda lagu sameeyey bay rabbi u sheegaysaa subxaana wa tacaala wax walba isagoo rabbi garanaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ida asamaau infadarat wa ida alkawaakibu intasarat saacadda qiyaamada markuu ka sheekaynayay wuxuu yidhi allah waa samadu markay dhandhamalmi doonto xidiguuna ay soo daadanayaan aye wa ida albixaaru fujirat wa ida alqubuuru bucfirat waxaa laysku furayaa badaha oo dhan qubuurta waxaa ku jira waa lasoo faagbixinayaa marka ay sidaas dhacdana calimad nafsun maa qadamad wa akharat naf walba waxay ogaa doontaa waxay horay u samaysatay iyo waxa inta ay samayday gadaalkeeda dadku ka sameeyey oo looga dayday waxaa adilla ku soo aroortay qofka doonaya inuu qiyaamada ra'yal cayn u arko ha akhriyo ida samaau fadarat ida shamsu kuwirad iyo ida samaau shaqadba waxay ku tusayaan qiyaamada oo caddaan hortaada taagan siday xaaladdu u dhici doonto axad alla axadkii marka suuradaha akhriyaa wax aad u yaa badan buu arkayaa waxaa meeshaa ka jira wax saalan maahan war maalintaas ayadaa dadka zaadka anfacayaa waa iimaan saxiixa iyo camal saalixa maalintaas ayadaa raashinka wax kugu tari karaya waa ku dayasho rasuulka lagu dayda sala allahu calayh wasalam iyo ilaalin diinta alle kulligeed say tahay loo ilaaliyo islaamkuna mid qaybsamo oo laga kala tegaya ma ahan axad walbow diyaar garow waa maalintou alla yidhi wayasaluunaka cani iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaa waxay kaa weydiinayaan buurahan iyo jaballada waaweyn see la dhahayaa waxaad ku tidhaa rabbigay ayaa bitin doona bitin fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa dhulka dhan waxaa laga dhigayaa mid siman oo meel godan iyo meel sare aan lahayn buuraha saaran oo dhanna waa la bitinayaa ka'annamaa wax jira ayagoon ahayn saasay xaaladdu noqonaysaa awoodda rabbi baa sidaa wax u maamulaysa rabbiga sidaa wax u maamulaya ka amar qaado oo diintiisa ku soco si maalintaas ayadaa ee jidada badan oo ku badbaadiyo waa maalinta ay dadku raacayaan daaciga u yeeraya yowmaidin yattabicuuna daaciya laa ciwaja lah daaciga wacaya ayay dadku daba yaacayaan axad leexan karaana ma jiro wakhasacat alaswaatu liraxmaan falaa tasmacu ilaa hamsa wax alla waxa dhawaaq lagu hadlaana allaha raxmaanka ayay u khuduucayaan ooy u hoganayaan rabbi bay u hoganayaan dhawaaqyada oo dhan yacni wax aad maqlaysaa ma jiraan ilaa hamsi iyo yacni saanqaad mooyaane hamsiga waxaa la yidhaha saanqaadka iyo xarakaadka yaryarkaa waxaan aada loo dareemaynin wax sheekaysan kara iyo wax isdifaaci kara iyo wax wax qabsan kara midnaba ma lahan mulkiga iyo awoodda gacan rabbi bay ku jiraan waa maalin arrintu ay aada halis u tahay maalintaas ayadaa dad ay sugayda ay sugayso oo sida inay dhici doonto garanaya runtii waxay doonaan ma sameeyaan muslimiintow rabbigiinka cabsada gartana shidadana sugaydaa inay shiddo aad u weynan badan tahay oo halis ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau sheegay qiyaamu saaca inay ku dhici doonto calaa shiraari innaas makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharta badan dushooda rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ka sheekeeyey dajaal inuu soo bixi doono ummadda dhexdeeda xadiid dheer oo muslim ku sugan ayuu ku yidhi yakruju dajaalu fii ummatii fayamkusu arbaciin buu yidhi dajaal baa soo baxaya ummadda dhexdeeda afartan beri buu nagaanayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau sheegay afartanka beri riwaayado ayaa caddeeyey waxayna sheegayaan maalinta ugu horraydaa inay la eg tahay hal sano maalinta labaadna ay la eg tahay hal bil maalinta kalena ay usbuuc noqon doonto ayaamaha kalena ay caadi yihiin rasuulka sala allahu calayh wasalam waxbaa laga weydiiyey waxaana la su'aalay maalinta halka sano ah see la yeeli doonaa salaada iyo cibaadadii lala imaan lahaa waxau rasuulku ku jawaabay sala allahu calayh wasalam in la qadarayo taqdiirka loogu talagalaa lagu qadaraya hal sano baan qoraxdu dhacayn uqduruu lahu qadra buu yidhi qadarkeeda u qadara waxaa loola jeedaa siday horay u ahaan jirta ku xisaabtama taamkii saacadda iyo wax walba waa caadigii waad garan kartaan ku xisaabtama sidaas waxaa laga yeelayaa dhulalka qaarkood ayaa waxaa la yidhaha bilaha qaar ma dhacdo qoraxdu halkaa un bay ka muuqataa waa hadday ramadaan kusoo beeganto waa la taqdiirin ramadaankii baa la soomayaa sanadkaas ramadaanka marka la soomayana waxaa lagu soconayaa saacada xadidan oo la afurayaa salaadii subax waxaa la dukanaya qoraxdii oo weli halkaa taagan duhurkii waxaa la dukanayaa weli iyadoo halkii taagan casirkii waxaa la dukanayaa weli iyadoo halkii taagan taqdiir baa lagu soconayaa rasuulku sidaas ayuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam taqdiir xag rabbi laga garanayo baa lagu socon oo rabbi dadka waafajinayo subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi markaa ka gadaal fa yabcatu allahu ciise bna maryam ilaahay nebi ciise ayuu soo dirayaa calayhi salaam ciise waxau dalbi doonaa ninka dajaal la yidhaah riwaayaad ku sugan muslim waxay tidhi ciise wuxuu ku soo degan doonaa sharqiya dimashaq magaalada dimashqe la yidhaah oo suuriya magaalo madax u ah qorax soo baxeeda laba malag ayadoy garbuhu u saaran yihiin laba marana ou wato waxaa rasuulku ku caddeeyey xadiid muslim ku sugan sala allahu calayh wasalam inuu soo carfi doono yacni ciise carabtiisu gaalka ay gaartana inuu dhiman doono ciise ma oggolaan doono waxaan islaam ahayn diin cusubna la imaan maayo qur'aanka rabbi ku soo dejiyey nebi maxamed iyo sunnadiisa ku soconaya waa nabi ummaddaa ka mid ayuu noqon ma ahan in diin cusub iyo wax kale uu la imaanayo iyo wax la nasakhayo dajaal ninka la yidhaha uu raadin sidau rasuulku sheega wau eryayaa wuxuu ku dili doonaa buu ku yidhi xadiid muslim ku sugan baabalud baabaludda waxaa la yidhaha baytulmaqdes agtiisa ayuu ku dili doonaa dajaal markii halkaa lagu warjeefay u dhammaato ka gadaal waxaa soo bixi doona qolada ya'juuj wama'juuj la yidhaahdo riwaayad dheer baa arrintaa ka warramaysa hadde mawduuceennuna ayada ma ahayn ya'juuj wamaajuuj markay soo baxayaan dadka muslimiinta ah waxaa lagu odhan doonaa yacni ciise isugu gey jabalu duur halkaabay isugu tegayaan calaa kullin xaaladdu waxay sidaa noqotaba arrinta meesha aan ka leenahay waxa weeye xadiidka qaybtaa ugu dambaysa waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam dadku way nagaanayaan toddoba sano iyadoon cadaawa jirin oon laba qofoo cadaawo isu qabtaa la arag uma yursilu allahu riixan baaridatan min qibali shaam allah subxaana wa tacaala wuxuu soo dirayaa dabayl qabow oo laga soo laga soo diro xagga bariga dhexe shaam shaam baa laga soo dirayaa dabaysha qabow waa dabayl jileeca waa dabayl rabbi garanaya sida ay tahay bacdu riwaayaad waxay sheegayaan dabayshu yaman bay ka imaanaysaa ma is-anfinayaan labada riwaayadood waayo waxaa suurtagala in dabayshu dhulka meelna ay ka timaado meelna ay ku dhammaan doonto inay xagga yamanta ka timaadaan suuragal xagga shaamna u socoto ama inay ka timaado dhinaca shaam shaam oo xagga yamanta u soconayso kolkaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam marka dabayshaa lasoo diro falaa yabqaa calaa wajhi ilardi axadun fii qalbihi mihaalu xabati khardalin min iimaan dhulka korkiisa ku harin maayo axad qalbigiisa ay ku jirto yacni wax shay yar midka ugu yaraan badan oo iimaana dhulka ku harin maayo ilaa uu ku haro waxa weeye way dilaysaa dabayshaasa nafta ka qaadaysa xataa hadduu galo ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam yani dhagax bartankiisa way ugu tegaysaa axad walbo iimaan ku jiro oo koonka ku nool yani qabadatu hada riix dabayshaas ayaa nafta ka qaadin buu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam xataa low ana axadakum dakala fii kabadi jabalin ladakalat calayhi buu yidhi axad adinkaydin kamid a hadduu galo buu rasuulku yidhi sal ly slam dhagax bartankii ee uu inta kala dilacsado halkaa isku dhex xidho way ugu tegaysaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh si ay adduunka uga dhammaydo waxaa iimaanka leh rasuulka hadalkiisa isagoo sii wada wuxuu yidhi fa yabqaa shiraaru nnaasi fii khifati dayri wa axlaami sibaaci laa yacrifuuna macruufa walaa yunkiruuna munkara waxaa haraya dadka kuwa ugu sharta badan sida haadda ay u degdegto ayagoo u degdegaya sida dugaagu yeelana yeelaya macnaheeda waxaa loola jeedaa bay muslimiintu yidhaahdeen sida ay haadda iyo dugaaggu u degdegaan bay sharta ugu degdegayaan iyo xumaanta wax kastoo xun way u sahlan yihiin macruuf ma amrayaan munkar ma reebayaan xumaan kama hortegayaan allana ma caabudayaan waxay bacdu riwaayaad ku daraan sida dameeruhu suuqa isugu karaan yatahaarajuuna kamaa yatahaaraju alxumur sida dameeruhu isu boodaan bay suuqa isugu boodayaan wax u dambeeye iyo wax ay garanayaan iyo wax ay dhowranayaan midna ma lahan waa makhluuqa ilahi kuwa ugu sharta badan buu yidhi sala allahu alay wasalam hal qof oo iimaan ku jiran adduunka kuma noola maalintaa rasuulku waatuu xadiid kale ku caddeeyey sala allahu alay wasalam dadka ilaahay kuwa ugu sharta badan waa kuwa riwaayad baa waxay ku dartay kuwa ugu sharta badan ummadda inteeda kalena waa kuwa qubuurta dhisi doona qubuurta dhisaya oo qubuurta derbiyada inta ku wareejiya masaajidda iyo wixii lamida ku samaynaya dhahaya qabrigii baan soo dhisa odaga qabrigii baan sidaa yeelay bal lacagta dhagaxan lagu dhisayo oo derbiga lagu samaynayo ma masaakiin la siiyo si ay sadaqo gaarto u noqoto oo sidaa la yeelo ayadaaba ka shalane kana khayr badane waxa lagu dhisayo qabriga dushiisa laga dhisayo ma aqal yar inta lagu dhiso daasha masaakiinta loogu waqfo sadaqo joogtaasay u noqoto oo u socota ayadaa ka khayr badan oo la gara inay wax tahay lagama karo bani aadamkana waxaad moodaa inay arrintan ayadaa kulli ilaa wax alla u naxariista mooye caamo iyo culamo qof ka tiga dadka waa ku yarya aad baa loo sameeya in la dhiso qubuurta arrin aad u khatara weeye rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam fayatamahalu lahum shaydaan fayaquulu lahum alaa tastajiibuun shaydaan baa inta suurad bani aadam isu soo yeelo ayuu leeya war miyaanan i ajiibay war miyaanan waayeelkiinii ahayn iyo odagiinii miyaanan i raacayn so wax iga maqli maysaan saas ayuu leeyaha buu yidhi sala allahu alay wasalam waxay ku odhanayaan buu rasuulku yidhi famaa ta'murunaa war maxaadna amraysaa waxa aadna amraysood noo sheegaysaa maxay yihiin shaydaanow waxuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam faya'muruhum bicibaadati alawthaan waxuu amrayaa inay caabudaan asnaamta iyo qurunka waxuu rasuulku yidhi marka ay sanamka caabudayaan wahum fii dalika daarun risquhum risqigoodu aad buu u badan yahay noloshooduna way fiicantahay dadkaa kulligood marka sanam bay caabudayaan sanam ayagoo caabudaya dariiqyada isku boodaya wax kastoo iimaan lana alla ka dhameeyey sidaan xadiidka kusoo ogaanay oo dabayshu nafta ka qaaday yunfaku fi suur markaasaa buunka qiyaamada la yeerin buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaas ayaa buunka lagu dhawaaqayaa wa nufika fi suur malagii ayaa amarka la siinayaa buunka afuufayey waxuu rasuulku yidhi falaa yasmacuhu axadun ilaa asqaa liitan wa rafaca liita axad ma maqlo dhawaaqa buunka ilaa ou maqlo dhinacna hoos bau aadaa dhinacna waa kor maraa macnaha sarajooguu kasii dhacayaa ilaa qofku markuu sii dhacayo dhinacna waa hoos maraya dhinacna kor buu aadayaa sidaas ayuu usii dhacayaa buu yidhi sala allahu alay wasalam dhib ka dhici doona intuu la egyahay arag halkaas ayay kulli ka daadanayaan isagoo nin geeliisa dar u dhiganaya midna uu suuqa mara ka gadanayo oo kii marada soo fidiyey aan weli lacagta la siin kana uusan weli marada duuduuban ayaa dushooda ay ka dhacaysaa buu yihi sala allahu caleyh wasalam waa xaaladii ugu dambaysay waa markay ummaddu dhammaanaysay ilaa buunkaa waxaa la yeerinayaa sida rasmiga laba ar laba jeer inkastoo culimmada qaar ay leeyihiin saddex ba ayay gaaraysaa laakiin marna waa marka lagu li'anayo marna waa marka dadka lagu soo saarayo sidaas ayaana aad loo rajaxaa inay xaaladdu saa tahay marka nusuusta aad loo eego kolka waxaa halkaa ka muuqday waa buunkan waa kii ugu horreeyo lagu dhammaanayey intii iimaan kalena hore alla u kaxaysay subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam qofka ugu horeeya oo dadka ka maqal oo buunka dhawaaqiisu soo yeedho waa rajul yaxuudu xawda ibili waa nin geeliisa darkiisa hagaajinaya oo geel inuu shubto doonaya ma maalin geela shubaa haye geela waxaa la yidhaahdaa waxuu ka mid yahay xayawaanka dhibka badan rasuulkuna uu aad uga digay sala allahu calay wasalam dadka ilaahay dadka ugu qalbiga adag ugu qaabta daran ugu dhibka badan leh waxuu nabigu ku sheegay geelayda inay yihiin geelayda rasuulka aad buu uga diriyey waa dad dhib badan buu yidhi oo qalbi engegan oo aan waxba maqlin oo ayagu dadka isula fiicanna waxuu ku soo daray qolada fardoolayda la yidhaahdo maanta waxaa saas ay arrintu noqotaba dadka waxay arrintii soo gashay gawaarida gaariga beeniska la yidhaha ninka wato dadka waa iskala sarreeyaa waxuu ismooday inuu isagoo adduunkaba ilah ka yahay haye gaarigaasoo waxuu ismooday inuu wax walba gacanta ku hayaba raaxada uu gaariga ku dhex jiro wax walba moodaba haakada sidaas uu nabigu u sheegayo weeyaanoo xayawaanka xayawaanba xayawaanka uu ka weyn yahay kana qurux badan yahay dadka uu gacantiisa ku jiro dadka waa ka kabir badan yihiin buu yidhi salawaatu ullahi wasalamu caleyh ilaa man raxima rabbuka mooyaane waana sidaa marka aad u eegtid waayo rasuulku in badan waxuu ka sheekeeya xoolaha ariga wuxuu sheegay ashaatu min dawaabi aljanna xadiid ku sugan ibnu maaja buu rasuulku u yidhi arigu waa xayawaanka jannada buu yidhi dadkana dadka arigu waa ugu naxariis badan yahay markay kulligood dilaawayaal isla yihiin waxaa ugu soo dhaweyn fiican dadka arilayda ah nin arida inuu rig ku qalo waa laga yaaba laakiin nin geella inuu orgi rati ama qaanin ku qalo lagama yaabo ma dhacdo waa wax aad u adag oo shibul mustaxiil ah marka taas ayuu ka sheekeynaya sala allahu alay wasalam markaa ka gadaal rasuulku wuxuu yidhi uma yursilu llahu lmadar ilaahay waxuu dhulka ku soo dirayaa madar madarkaas oo la moodo tiix oo kale fa yambutu minhu ajzaadu nnaas dadka jirkiisii baa dhulka sidii xayndha xayndha uga soo dhalanaya buunka hore marka la yeeriyey iyo midka dambe marka la yeeri doonana inta u dhaxaysa allah baa garanaya xadiid baa jira sheegaya waa afartan afartanka isagaa ma afartan bilooda ma afartan saacaba ma afartan sanaa ninka la yidhaha abu hurayra marka la weydiiyo waa diiday inuu ka jawaabo xadiid baa jira marka yidhi waa afartan sano xadiidkana culammadu waa daciifay odhanayaan laakiin rabbi baa garanaya xaqiiq ahaan qadarka u dhexeeya intuu la egyahay waa qadar rabbi yaqaan subxaana wa tacaala waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam uma yunfaku fiihi ukhraa mar kalayto ayaa buunkii la afuufayaa marka buunkii mar kale la yeeriyo maxaa dhacay fa idaa hum qiyaamun yanduruun dadka kulligood waaba ayagoo wada taagtaagan oo kulligood eegaya una diyaara meesha loo kaxayn doono axad soo daahi karaa ma jiro axad dib dhici karaa ma lahan goormay dadka jirkoodu samaysay ilaah baa sameeyey subxaana wa tacaala rabbigii koonkaan khalqay shay walba kun bau leeyahy ahaa horowna ka ahaanaya ilaah qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar annaga amarkanagu waa waaxid waxuuna la mid yahay yani ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar ilmilicsi wax la-ag ayaa wax walba alla ku hagaajinaya iyo wax ka yar waa inta adiga wax lagu dareensi karo wax ugu yaraanta badan milcsigo laakiin allah waxba ku qaadan mayso subxaana wa tacaala waaba taagtaagan yihiin baa lagu leeyahay rasuulku waxau yidhi sala allahu caleyh wasalam markaa ka gadaal waxaa la odhanayaa yaa ayuha annaas halumma ilaa rabbikum wardadow u kaalaya xagga rabbigiin wardadow kulligiin soo yaaca sidaas ayaa lagu odhan buu yidhi waqifuuhum inahum mas-uuluun marka kulligood loo yeero oo lasoo kaxeeyo waa la joojinayaa joojiya ayaa la leeyahay waa la su-aalayaa maanta maa lakum laa tanaasaruun bal hum alyawma mustaslimuun buu alla yidhi maanta ma la idin gargaarayo bal dadka dhan waa isdhiibayaan axad loo gargaarayo oo gargaar gacanta laga siinaya ma jiro ilaa qof walba wuxuu la yimaadaa la siinayaa marka kulligood lasoo kaxeeyo ayaa laleeyahy hala joojiye bal wax la weydiiye halkaasaa la soo joojiye waa la su-aalin ma waxay kula tahay rabbi qof ka dhuuma karaa inuu jiro ma waxay kula tahay waxa la weydiinaya qof inkiri karaa inuu jiro ma waxay kula tahay wax alla laga qarin karo iyo warqad hoos la gelin karaa inay jirto maanta dadku janan iyo saraakiil ma lahan maanta dadku tujaro iyo odayaal nabad doonaa ma lahan maalintaas ayadaa saraakiil dagaal iyo hogaamiyayaal dadku ma lahan kulligood waa isla mid waana wada qaawan yihiin axad axad la ohanay odhanaya anaa kaa sharaflahona garabku siinayana ma jiro dhibaatada jirta intay laegtahay sidaa weeye rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkaa isagoo sii wada ayuu yidhi aadam baa lagu odhan doonaa naarta qaybteeda da- soo bixi waa waktiga abuunka la yeeriyo oo ummadda mawqifka loogu yeero oo la xisaabo imisaa naarta loo soo saaraa kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naarta usoo dir baa laleeyahy uma- ilmahaaga waa kunkiiba min kulli alfin xadiidkaa muslim baa qoray sagaal boqol sagaashan iyo sagaal baa naarta loo dirayaa halkii kunba halbaa jannada ka aadaya shiddadu inta ay la-egta arag maalintaas ayadaa ayaa ilmaha ciro ka soo bixi doontaa wax walbanaa laga nixi doonaa waanu gaari doonaa qaybteeda kale qiyaamada iyo say xaaladdu tahay marka halkaa la marayo suurka hore ee la afuufay oo aanu daraasaynayna kii lagu la-anayo ahaa waxaan u soo gudbaynaa marka annafqu fi suur suurkii labaad oo aan qayb ka mida sheegnay waa midka qubuurta looga soo baxayo allah subxaanahu wa tacaala markuu suurka ka sheekaynaya waxau yidhi wa nufika fi suuri fasa'iqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaaa allah suurka ayaa la afuufayaa marka suurka la afuufana waxaa dhimanaya wax kastoo cirka jooga oo uun ah uun idaylkii inta ilaahay abuuray iyo waxa dhulka jooga oo dhan ilaa inta ilaahay doona mooyaane ilaa man shaaa allah ilaa man shaaa allahudan ilaahay sheegay oo suurka hore aan ku dhimanayn waa qolabee rabbulcize ayaa yaqaan subxaana wa tacaala muslimiintu waxay leeyihiin waxaa ka mida shuhadada diinta alle darteed u dhimatay muraabidiinta dhufayska diinta ay lagu difaacayo ayagoo ku jira dhintay waxayna u deliishadeen xadiis saxiixa ee baldhegayso rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam lishahiidi cinda allahi sabcu khisaal qofka shahiidkaa oo diinta darteed u dhintay alle agtiisa toddoba arrimood buu ku leeyahay bani aadamka qof iskale toddobadan arrimood oo kulansaday ma jiro ilaa qof diin alle darteed u dhintay mooyaane axadkii diintaa loo dilay baa toddobada arrimood kulansanaya marka la dilayana alle darti ay ka ahayd maxaa yeelay shahiid waxaa weeye dadku dhan waa laga yaabaa inay dagaal galaan waa suuragal laakiin ikhlaas iyo run qofka ku dagaalamaya bani aadamka wax yar buu noqon karaa arrinta ugu horraysa waa maxe yukfaru lahu fii awali dafcatin min dami dhiiggiisa dhibicda ugu horraysa markay dhulka gaartaa dembiga loo dhaafaa waa awalu dafca oo dhiiggiisa ka mid a dembiga loogu dhaafaa arrinta labaad oo helaya waa maxe wa yuraa maqcaduhu min aljanna waxaa la tusaa jannada makaanka uu ku leeyahay nafta marka laga sii qaadayo axadka diinta u dhimanaya waxaa la tusaa meesha uu jannada ku leeyahay wa yuxallaa xullatu liimaan waxaana lagu qurxiyaa oo loo labisaa quruxda iyo labiska iimaanka loogu talagalay taasaa lagu qurxinayaa sida loo wanaajinayo dembiga sida loogu dhaafayo iyo ma- jannadiina halka uu kuleeyahay waa la tusayaa axadka asaga sidaas ayaa la yeelay arrinta kale waxa weeye oo qofkaasu gacanta ku dhigayo wayuzawaju ithnayni wa sabciina zawjatan min alxuuri alciin toddobaatan iyo laba dumar ah oo cadcadka la indhaha waaweyneeye ka mid ah ayaa loo guurinayaa waa toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo labadaas oon war iska haynin oo aan kala masaynaynin oo aan la kala daalaynin oo aan wax isbedelu ku jirin oo mid midowguna aysan jirin saas way xaqiiqadu intaasaa loo guurinayaa waa cadcad oo cadcadku weliba cadcadka quruxda badan oo gaduudka ah qofku hadduu qurxoon yahay quruxdiisa waxaa aad u dhammaystira inuu indhawaaweyn yahay indhaha yar yar oo quruxda ka mid maahan waxaa lagugu yidhi waa cadcad indhawaaweyn weliba waxaa la yidhaha isha meesheeda cad baa weyn haddana noocaas weeye suurad aad u yaab badan baa lagu tilmaamay shanshadooda dhuuxeeda ayaa banaanka laga eegaa kareemo iyo cusbur iyo yani waxay ismariyaan ma lahan xayd kuma dhaco saxro iyo kaadi kama timaado qurun iyo dhidid ma lahan allahu akbar ilahi baa yaqaan subxaana wa tacaala marka ninkii doonaya inuu dadkaa u saciyo ayaa la doonayaa sharafta noocaasa arrinta kale waxa weeye wayujaaru min cadaabi alqabri waxaa laga koriyaa qabriga cadaabkiisa qabriga cadaabkiisaa laga koriyaa waya'manu min alfasaci alakbar argagaxa weyn maanta u dhici doonana aamin bay noqonayaan fasaca asaga ayay culimmadu u deliishadeen buunka la afuufayo inuu yahay oo dadku wada naxayaan marka wuu ka aamin noqonaya soo lama dhimin kuma dhimanayaan bay leeyihin shahaadadu saasay odhanayaan ma ku dhimanayaan waxaa kaloo la siinayaa waxa weeye wayudacu calaa ra'si taaja alwaqaar weynaynta uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun suurkii baa la afuufayaa mar labaad waa marka la soo baxaye dadkii kulli way istaagayaan banaanka ayagoo taagan meesha loo kaxaynaya sugaya ayay diyaar yihiin marka xaaladdu sidaa noqoto allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha dhulka waxaa lagu nuurinayaa nuurka rabbiga wajiia wa udica alkitaabu wajii'a binnabiyiina washuhadaa waxaa la dejinayaa kitaabkii axad walba kitaabkiisaa loo keenayaa ambiyadii allah lasoo xaadirinayaa markhaatigii axad walba ku markhaati kicilay baa la keenayaa wa qudiya baynahum bilxaqi wahum laa yudlamuun dadka xaq baa lagu kala saarayaa cid la dulminayo oo wax aysan lahayn la dul saarayo oo dembiya ma jirto wax ay iyadu samaysatana laga qaadan maayo cid walba waxay leedahay faraha laga saaraya saas ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala axad walboo muslim oo iimaan ku jirow shiddadaas ayaa ku sugayda iyo maalintaas u diyaar garow waa maalin dhib badan waa maalin meel loo cabso iyo meel loo carara aan lahayn waa maalin wixii kaa hallaaba aan dib laga hagaagsan karin rabbulciza wuxuu odhanayaa wa nufika fi suuri fa idaa hum min alajdaasi ilaa rabbihim yansiluun suurka ayaa la afuufayaa qubuurta ayay dadku ka soo baxayaan xagga rabbigood bayna u soo degdegayaan cid soo daahi karta malan cid walbaaba way soo degdegin oo qabrigay ka soo bixin ayadoo xagga rabbi usoo socota xaaladdu sida ay ku dhammaanaysa aada ha loo eego qubuurtooday ka imaanayaan ummaddu wax alla waxa makhluuqana way wada argagaxayaan cid odhan karta anaa soo dibdhacayaa ma jiro muhdiciina ila daaci yaquulu lkaafiruuna haadaa yawmun casir daaciga iyo kan u yeerayay dadku u degdegayaan gaalku waxau odhanayaa maanta waa maalin culays badan maanta waa maalin culays badan cala alkaafiriina hayru yasiir gaalada dusheeda waa maalin aan u sahlanayn axad kasta oo diinta alla ku cayaara way ku adag tahay fa idaa nuqira fi nnaaquur suurka marka la afuufo maalintaas ayadaa waa maalin dhib badan waxayna aada ugu culustay gaalada xaqiiqadu noocaas weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaa yaqaan saan hore u sheegnay labada nafka inta udhaxaysa axadka bani aadamkaana marka qabriga la dhigo jirkiisa waata ay dhulku cunayo laakiin maxaa ka haraya wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam walaysa min alinsaani shayun ilaa yabla ilaa cadman waaxida wa huwa cajbu danab insaanka wax kamiduu ma jiraan ilaa ay jiraan waa baaliyoobayaan lafta dabagimintaa oo yar mooyaane inta kale way dhammaanayaan wa minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaama laftaas ayadaana maalinta qiyaamada dadka ayadaa layska soo korsiinayaa halkaasaa laga soo bilaabayaa samayntii bani aadamka si dib loogu hagaajiyo oo qof u noqdo daqiiqadna waa ka ku imaana wax ka yaraan badan meesha looga yeerayo xadiidka macnaha tusiya muslim baa soo saaray axad walbow shiddada qiyaamada aad bay u weyna badantahe diyaargarow oo rabbigaa ka baqo dadku markay qubuurtooda ka soo baxaan oo allaha caalamiinta rabbigooda ay u soo baxaan oo loo naadiyo xagga rabbi baa loogu yeerin waa la soo joojinayaa in wax la su'aalo indhuhu way hoganayaan oo axad walba isha hoos buu ka dhigayaa dhawaaqyadu way hoganayaan oo alla ayay isu dullaynayaan allaha waaxidka oo qahaarka ayaa makhluuqoo dhan isu dullaynaya waxaadna arkaysaa dadka kulligeed inay musaariciin yihiin oy u degdegayaan munaadiga u naadinaya axad leexan kara axad madax adaygi kara qof socodka dib u dhigi kara qof odhan kara dib baan ka imaanayaa ma jiro axad walba tillaabada waxau leeyahay aan lagaa horayn adiga ilaa waxaa laga yaabaa marka qofka dadka meel looga yeero gabal baa tartiib usoo sheekaysta wax tartiib u sheekaysanaya wada hadlayaa ma jiro wax ikhyaar la yidhaah oo laleeyahay aan dariiqa lagu ciriiriyin ma lahan dad maalinta ikhyaar loo yaqaano oo dhinac gaara mari kara ma lahan kulli waa lasoo degdegayaa say xaaladdu adag tahay marka axad walba bacdamaa maalintaasu jirto rabbigaa ka boqo waayo allah wuxuu yidhi wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuumi waqad khaaba man xamala dulmaa wujuuhda kulligood waxay isu dullaynayaan allaha xayiga oo qayuumka ah waxaa hoogay oo dulloobay maalintaas sida rasmiga ah axadkii dulmi iyo dembi xambaarsaday oo ama shirki la yimid ama makhluuq dulmiyey ama macaasi iyo dembi wax oon ka mida dhaqan ka dhigtay musiibaa ku dhacda maalinta ayada wuxuu allah odhanayaa waman yacmal min asaalixaati wahuwa mu'min falaa yakaafu dulman walaa hadma axadkii camal saalixa la yimid oo kitaabka iyo sunnada camalkiisu waafaqsanaa oo alle darti ula jeeday oo aan xumaan kale ku darin marka uu samaynayana iimaan iyo diin ay qalbigiisa dhab ugu jiraan maalintaa ka baqan maayo in la dulmiyo iyo in wax laga nusqaamiyo midnaba midnaba ka cabsan maayo rijo kama baqanayo inay soo gaarto dhib inuu soo gaaro wax walba faraha laga saaraya waa loo diyaariyey waa u yaallin wax isagu wanaag la yimid waa maalintaas ayada ee cajiibka badan leh oo dadka kulligood ay xagga rabbi aadayaan axad walba oo muslim ahow maalintaa ayaa ku sugayde ha ka mid noqonin qoladow allah u yidhi waylun yawmaidin lilmukadibiin aladiina yukadibuuna biyawmi اddiin wamaa yukadibu bihi ilaa kulu muctadin atiim idaa tutla calayhi aayaatuna qaala asaatiiru lawaliin maalintaas ayada ayaa waadi naareed iska leh dadka beeniyey xaqa iyo diinta mukadibiin yaa la yidhaah qiyaamada dadkaan u diyaargaroobin aayaadka rabbi qof beeniyaa ma jiro ilaa qof xadgudub badan oo dembi badan oo mujrinimo badan ayaa beeniya marka lagu dul akriyo diinta loosh looga sheekayo maxau leeyahy waa dadkii hore wararkooda iyo khuraafaad iyo waxaan meesha loo joogin qadiyadda noocaasa rabbi waa ka digaya subxaana wa tacaala axad walboo muslima arrintaas ayaa looga digi waxaa lagugu leeyahay rabbigaa addoon u noqo oo kitaabka rabbi dhaqan ka dhigo oo xumaanta iyo macsiyada isaga tag taas ayaa sharaf iyo qaymo ku yeelanaysaa allah subxaana wa tacaala dadka uu dulaynaya yihiin kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waa kuwau rabbi sheegay qalbiga in raan iyo wasaq iyo qurun ka fuulay qalbigooda waxaa mirideeyey shirkiga waxaa mirideeyey kibirka waxaa mirideeyey xaasidnimada waxaa mirideeyey xaaraan cunidda waxaa mirideeyey xanta waxaa mirideeyey beenta waxaa mirideeyey dhibka muslimiinta waxaa mirideeyey caasinimada oo muslimiinta iyo ehelkiisa iyo diintaba caasi ku noqday mirir buu ku noqday waxa ay kasbadeenba alla qalbigooda ku daboolo diintu ma gasho dadka musiibada iyo cadaab midkiisa daran la kulmi doonana waa dadka noocaasa waxaa laga rabaa qofka muslimka ah inuu arrintaas ayadaa ka waantoobo maanta ayay kula sinantay oo gooro goor tahay axad walbow ka feker shalay ma joogin adduunka kan oo calool hooyaad ku jirtay iyo meel kasii fogaan badan maanta waad joogtay adduunka kan berritana jirin maysid ee qabri baa lagu geynayaa saad dambe oo ku xigtana maxkamad alle oo aan racfaan iyo looyar iyo kuudoodo iyo laaluushi midna lahayn baad tegi doontaa meel dambe oo laga soo laabtana aan lahayn ka caqli yeelo oo shaqayso oo u diyaargarow maalintaas ayada ah waa maalinta uu rabbi dhihi doono liman ilmulku lyawm waryaa maanta boqornimada iyo awoodda iska leh maalintaas ayadaa maxaa si gaara loogu yidhaahdaa ilaahay yawmuddiin bau maalig u yahay adduunka inta la joogo kuwaa wax sheeg sheegta anaa boqora iyo anaa ra-iisul wasaaraa iyo anaa madaxweynea iyo waxbaa wax sheeg sheega laakiin maalintaas ayadaa shaksi wax sheegi karaa ma jiro nin oran kara anigaa tuulo yar u taliyaa ma jiro laakiin maanta waxaad maqlaysa aniga tuulo hebla layga doorto iyo boqor baan ahaa iyo aabbahay baa boqor ahaa iyo anaa saas ahaa saasaad maqlaysaa laakiin maalintaa ma jirto marka la aamuso wax u jawaabo la waayo allah isagaa isu jawaabayo o ohanayo lilahi alwaaxid alqahaar waayo wax hadli karaaba ma jabaan meesha rabbiga waaxidkaa oo asagoo wax qasba keliga ayaa iskale awooda allah subxaana wa tacaala islou yeelayaa maalintaa alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat waa maalin naf walbaa waxay kasbatay laga amaal marinayo cid la dulminayo oo lagu xadgudbayaana aysan jirin axadka daalimkay oo diinta dulmiyey ama ha ku dulmiyo inuu lugooyo ama ha ku dulmiyo inuu ku dhaqmi waayo ama ha ku dulmiyo dadkeeda inuu dhibo ama ha ku dulmiyo inuu barabagaan iyo been ku furo ama ha ku dulmiyo inuu dad kale meel ka soo buushgaray ayada dhibaato u geysanaya axadkaa isaga ayaa maalintaa dulli ku dhacaya axad walbau is-ilaalo oo rabbigaa ka baq oo shiddada qiyaamadu waa mid darana u diyaargarow dadka dhibaatada badano heli doonto waa dadka rabbigood laga xijaabayo kallaa innahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun uma innahum lasaalu ljaxiim rabbi ma arkayaan naarta jaxiime la yidhaha ayaa laleeyahay gala waa midaad ahaydeen kuwa beeniye eh dadka noocaas loo ornaya waa dadkee waa kuwa allah aayad kale ku yidhi wa yawma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda alaysa fii jahannama maswan lilmutakabiriin waxaad arki doontaa maalinta qiyaamada dadka been lowlayaalka ah oo rabbi ku been abuurtay oo xadgudbay oo diinta layacay oo mujrimiinta mushrikiinta mulxidiinta shayaadiinta dimuqraadiyiinta iyo shuuciyada isugu jiray wejiyaalkooda waa madmadoobaan mugdi bay noqonayaan haye balaayaa daboolaysa wejiga markaasuu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala war jahanaba sow ma ahan dadka kibirka badan meel hoyaad iyo harsimo iyo aqal iyo meelay jibtaan looga dhigo nacam way taa weeye sow ma astaahisho way astaahishaa laakiin yaa ka badbaadaya wayunaji illaahu aladiina ataqow bimafaasatihim laa yamasuhum asuu walahum yaxsanuun waxau rabbi korinayaa cabsadayaalka alle dadka la yidhaah oo xumaan oo dhan ka baqay wanaag oo dhanna ilaaliyey makaanu liibaanid bau rabbi ku korinayaa xumaanu ma taabanayso ma tiiraanyoonayaan ma walwalayaan ciriiri iyo silac iyo dhibaato midna la kulmi maayaan iyo kulayl iyo carun ahlu naar waxbaba waa ka badbaadayaan intaasoo dhan waxa ay ku badbaadeen waa maxe labadii shay oo lagu badbaadi jiray la yimaadeen aliimaan wataqwa maxaa yeelay labadaasaa bani aadan ku badbaadaa oo cadaab iyo ciriiri looga badbaadaa haddii labadii la kala layacana wax dambeoo lagu badbaadaya ma lahan jahanabo dadka kibirka badan sow makaan ku habboon maahan waa la yidhi subxaana wa tacaala way taha weye way tahay marka halkaa la ysugu tago kolka mujrimiintu waxay rabbigood u sheegan doonaan ilaahu maana celitid ciriiriga maan ka baxno waayo haddaad arki leed maalinta ay dhibka lakulmi la kulmayaan waxyaa badan baad arki leed walaw taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala alaysa hada bilxaq qaaluu balaa warabbina qaala faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun rabbi marka lasoo hor joojiyey haddaad arki laheed oo loo odhanayo sow shaygaanu xaq maahan sow qiyaamadu xaq maahan sow waxa kan xaq maahan markaasay leeyihin qaaluu bala iska dhaaf inaysan xaq ahayne waa tahay rabbi baan ku dhaaranay maantaas miyaa dhaar wax taraysaa maantaas miyaa wanaag wax taraya iyo hadal faduuqu alcadaaba bimaa kuntum takfuruun baa lagu leeyahy cadaabka dhadhamiya ku raaxaysta cunto ka dhigta jiibsada cabid ka dhigta kufriga iyo diin la-aanta aad dhaqan ka soo dhigateen sababteed maanta rumayn iyo war wafna waxba idinka yeeli maayo wax idinku taraysa ma lahan waxaa maanta wax tarayaa keliya waa alla kacabsi alla kacabsi qofkii horay ula yimid bay wax ku tari cid kale oy wax ku tarayso iyo cid kale wax laga yeelayo midna ma lahan bu alla leeyahay subxaana wa tacaala faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun kufrigan iyo xumaantan aad la timideen sababteed ku dhadhamiya cadaabkan halkiina jiibsada saasuu allah yidhi subxaana wa tacaala sidaasaa loo odhanaya marka yaa khasaara qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illaah la kulanka alla dadka beeniyey waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah inay inay khasaareen waa dulloobeen dadkaas dadka la kulanka alla beeniyey xataa idaa ja'adhum saacatu bakta ilaa ay saacaddii kada u timid dadka inay rabbi la kulmayaan beeniyey kuwaasu waa khasaareen khasaaro run ahna waxaa la yidhaha in naar dhaxal lagaaga dhigo jannada meeshaaad ku laheedna qolo kale kaa dhaxasho khasaaro run ah waxaa la yidhaha xawd ka nabiga in lagaa lagu diido jahanabana adoo foorara la yidhaha gal khasaarada runtaa waxaa lagu yi la yidhaha markaad cabid warsato carun ahlu naar in lagu cabsiiyo markaad jiif warsatana jahanabo in meel lagaa seexiyo waa khasaara run ah oo wax wax ku qaban kara aysan jirin xaqiiqadu noocaa weeye waa maalin aan cid cid wax ku taraysa aysan jirin oo qof walba qofka kale ka caranayo yawma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatii wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniih maxay dadku u kala cararayaan oo qofka aabbihii hooyadii walaalkii sawjadiisii ilmihiisa uga cararaya axad walba wax ku filan bau gacanta ku hayaa qof walbaaba meel uu geeyo wuxuu la-yahay kelimadihii afkiisa ka soo baxay ficilka uu gacanta ka qabtay caloosha waxuu ku shubay iyo waxuu maskaxda uga fekeray taasuu meel uu geeyo la-yahay cid kale ma xambaari karo dhasha waa laysku dheereeyaa iyo dhasha waxbay tari doontaa iyo ilmuhu waa kida iyo ma jirto maalintaa qof qof ka fekerayaa ma jiro maxaa yeelay qof walba tiisa kaafiday tiisaa kaafiday maalinta ayadaa intaan la gaarin axad walba uu raashin kugu filan tareelayaal ku raro raashinka aad raranaysaa oo tareelayaalka aad ku raranaysaa waa midaan hallaabayn waa kow allah yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa uli lalbaab war dadka caqliga lahow zaad qaata zaad la qaatana waxa ugu wanaagsan waa cabsi alle cabsi alle zaadka dhigta aw cabsidii alle gaajaa laga baqdaa cudur baa laga baqdaa cadow baa laga baqdaa adduunka laakiin ma laga baqdaa naar iyo cadaab allahu akbar rabbi ha laga baqo subxaana wa tacaala maalintaas ayadaa cid loo ogolaanayo in isdifaacdaa ma jirto cid isdifaaci karto hadli kartana ma lahan dadka bani aadamka ah waxyaabaha isku furtaan ma taqaan alla markuu ka hadlayay wuxuu yihi wattaquu yawman laa tajzi nafsun can nafsin shay-a walaa yuqbalu minha yani wattaquu yawman laa tajzi nafsun can nafsin shay-a walaa yuqbalu minha shafaaca walaa yu'khadu minha cadlun walahum yunsaruun waxaa alla sheegay saddex arrimood oo laysku badbaadiyo saddexda midna ma jirta buu yidhi waa maalin aan qofu qofna wax u qaban karin haddii qof uusan qof wax u qaban karin maxaa meesha yimid wax wax qaban karaa ma jiro qof yar iyo qof weyn midnaba dadka yaryaru hadday wax qaba waayeen iyo masaakiinta meelaha qaarkood waxaa lagu moodaa ikhyaar baa la dirsadaa waa ikhyaarta la dirsada walaa yuqbalu minha shafaaca weeye wax shafaacaah oo ikhyaar iyo odayaal iyo wax inta kaa hormari karaa waddada ku furi kara aysan jirin oo aan lalahayn ninkaa nagu deeya annaga ikhyaartiisii ee hadhowna lakugu imaanaya lama dhahayo meesha maamulka ka jira hadduu maamul xun yahay oo dawladdu dawlad khayr daran oo aan diin lahayn tahay laaluush baa layska bixiyaa oo lagu baxsadaa walaa yuuqadu minha cadlun furashana aan lagaa yeelayn haye laaluushaa lagu baxsadaa haddii meesha maamulka xun yahay laaluushna aan lagu aan lagu baxsanaynin arrinta afaraad oo meesha timidna waxa weeye wax gargaaro ma jiraan dad loo gargaaraya ma ahan dadka loo gargaaraya waa maxay la oran maayo maanta waa manifest hebele ka soo dega jailka inta ku jira ay madaxweynaha madaxiisa ku daayo wax lagu daynayo iyo wax laysu faysaynayo midna ma lahan waa maalin yaa badan waa maalin shidadeeda iyo dhibkeeda faraha ka batay marka maalinta noocaasa war intaysan iman horteedadow diyaargarooba oo rabbigiin ka cabsada oo diinta alla ku dhaqma sidaasuu alla leeyahay subxaana wa tacaala waa markay dadku rabbi inay ka amar qaataan doonayaan qiyaamada arrimaha dhici doona waxaa ka mid ah samaawaadka iyo dhulalka cirar ciraryaal idaylkood iyo dhulalka oo dhan waa la duubayaa meesha ay joogaan waxaa dhan waa laga wareejinayaa wax walba isbedel baa ku dhacaya waxuuna yidhi allah subxaana wa tacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih subxaanah wa tacaala camaa yushrikuun haye allah muxuu odhanayaa ma aysan weynayn allah weynayntiisa xaqa ah ma qadarin ma weynayn mana aysan qadarin allah taqdiirku iska lahaa haye waxau rabbi yidhi dhulalka oo dhan dhulalyaal idaylkood alla waa waa duubayaa waalardu jamiican qabdatu waa qabasho ilahay hal mara u qabtay samaawaadka rabbi waxau ku duubayaa midigtiisa midigta uu rabbi ku duubayo waa mid ou isagu yaqaan ood sideeda uga tegaysid waxaa la daba dhigay subxaana ilaah ceeb la-aan badana ilaah xumaan xumaan la-aan badana ilaahay xumaan mid ka hufan ahaan oga subxaana wa tacaala ilah waa mid ceeb la-aan badan in yar oo ceeba aan lagu ogeyn waxa ay maleegayaan ilahay waa ka sarreeya subxaana wa tacaala marka halkaas waxaad garatay caalamka oo dhan sida uu u fudud yahay oo ilaahay daqiiqada ugu dubaaraya wax ka yaraan badan midigtiisuu ku qabto meel buu dhigay wax walba waa la bedelay wahaakada rasuulka oo ka warramaya arrintaas waxau yidhi sala allahu alay wasalam xadiid bukhaariya muslim ku sugan yaqbidu allahu alarda wayadwi asamaaa biyamiinih uma yaquulu ana almalik ayna muluuku lardi subxaanahu wa tacaala dhulka ayuu qibdoonaya oo duubayaa samaawaadkana midigtiisau ku duubayaa waxau odhanayaa ana almalik ayna muluukul ardi war anaa boqor ahe aawa boqorradii dhulka anaa boqorigii awoodnimo iska leh aawa dadkii wax isu sheegin jiray aawa dadkii odhan jiray yani tajri yani waaa wahadi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun hoostayda waxa webi maraya waxa ciidan soo hogtay waxa aniga salaanta isiinaya oo soo tarabuunka soo xaadira soo ujeed uga jeedaan aawa dadkii dhihi jiray aawa dadkii salaanta qaadan jiray xaggay aadeen aawa dadkii dhihi jiray hoostanada webiyaala marmarayo waad ujeedda horumarka aanu gaarnay intaan dadka talada u hayna meeqo wasaaradood iyo meeqo wakaalad iyo meeqo beerood baa la samey waxaa dadkii ku hay jiray xaggay aadeen haye saasuu alla leeyay subxaana wa tacaala axad kee jawaabi karo odhan kara aniga waa kana waa ninkee waa qofkee ma jiro wax alla waxaad arkaysa inay boqor iyo oday iyo madax yihiin kulli halkaas ugu dhammaanaysaa marka dadka bani aadamka dadka ugu kibirka badan la waa dadka boqorada iyo dadka garaadada u xihan yihiin bani aadamka labadaas falaa ugu kibir badan inta kale hadday tadha-aan oo tadha-aan tadha meeshay kuwaasu la gaadhan lagama gaari karo sababta u fiirso in badan dadka boqorada waa loo sujuudaa wax aan bani aadamka lagu samayn baa loo sameeyaa dadka yacni garaadadu u xidhan yihiin oo saraakiisha ahna dadka bani aadamka oo dhan waxay u arkaan inay lugtooda ka hooseeyaan habka loo salaamo ayaadna ka garanaysaa askariga iyo qofka meesha jooga inay nasa ku dhahaan mooyaane isma dhaqaaji karo waxaad halkaa ka garatay daalimiin mujrimiin ah oo yidhi annagu ilaahyaana hanala caabudo inay yihiin habkay isticmaalayaan bani aadamka qofka yidhaahda ha laysu kay taagana naarta ilaahay buu meel ku leeyahay sow nabigu caddeeyey sala allahu alay wasalam adilo saxiixa ayuu nabigu ku sheegay inuu naarta meel ku leeyahay axadka dadka jecli laysu taago oo in la qadariyo aad loo weynayo jecel haddaad aragti qof isla sarreeyaa dulli weeye maxaa yeele qofka muslimkaa weligii waa inuu mutawaadic yahay ismana hooseeyo laakiin haddaad is tiraado adiga adiga adiga waa ku dhamaato ibliis waxau ku naar galay maxau ku diiday wax walba markii aadam ha loo sujuudo la yidhi ibliis malaa'igta ka mid maahanu sujuudda wau diiday marka ibliis ninka la yidhaha sujuudda muxuu u diiday meeshase mala'ig baa sujuudda loo diray war haddii sujuudda rabbi baa diray makhluuqa meesha joogana ibliis ka midba waa inuu sujuuda laga rabay saas macnuhu ay ahaayeen laakiin nin malaa'igta ka mida ma ahayn abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa la yidhi abaa waa u reebtoonaaday waana isla weynaaday kibir baa gala ninkii wax uu is yidhi say ku dhici kartaa war maxaad ku kibirtay marka la yidhi waxu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan aniga holac iyo wax dhalaalayaad iga abuurta isagana dhoobaad ka samaysa iyo wax qurmaya seen ugu sujuudaa marka ninka noocaasa war ma aadan baa eeg lagugu yidhi mase alla eeg baa lagugu yidhi ibliis hal sujuud ow diidow alla ugu carooday weligay ninka alla u sujuudaya maalin walba sujuudda diida ka warran maalin kasta ninka sujuudda diida ka warran ibliis hal sujuud gala nas lagu yeelayo maalin kasta aye oo lagu karilaya saacadna ilahay diintiisa xaggee u joogaa qofkaas mase waxaanu ka aamin noqonay rabbiga awoodiisa sarraydo oo ibliis sujuud ow diida keliya naxariistiisa uga durjiyey oo ka dhigay rajiim malcuun ah rabbigaas ciqaabkiisa ma ka aamin noqonay sow lagama yaabo sidau doona inuna yeeli karayo nacam rabbi aa laga bogo subxaanah wa tacaala rabbi waxau odhanayaa anaa meligii ah waa muluugtii dhulka waxau riwaayad kale ku yidhi oo muslim qorayo markuu caalamka dhan duubo ana almelik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun anaa boqoree aawa dadkii wax qasbi jiray oo kibirka badnaa oo isla weynaa xaggay aadeen maanta xaggay ka baxeen allah subxaanah wa tacaala ya yani yadwi samaa biyamiini riwaayadda muslim baa tihi yadwi alaradiina bishimaali yani dhulalkana waxau ku dubaya alla bidixdiisa subxaana wa tacaala siday u taalla allah baa yaqaana oo sidaas ayaad uga tegaysaa rabbi baa garanaya anaa boqore aawa boqoradii anaa meligii aawa muluugtii anaa jabbaara oo mutakabir ah aawa kuwii kibirka iyo isla weynanka caalamka ku hayay saasaa la odhanaya axad walba oo muslimow rabbigaa ka bas axad walba oo muslimow inta aan indhahaagu cirka sara u aadin oo inaad qaawanta iyo inaad arafir qabto aadna iskala ogaan weyn oon waktigaa la gaarin oo aan silaca noocaasu kugu dhicin saqaro naareenna aysan seef kuu noqonin rabbigaa ka cabso oo diinta sahay ka dhigo rabbigaa ka cabso oo rasuulka safkiisa ku biir maxaa yeelay safka nabiga waxaa raacay sala allahu calayh wasalam waxa uu nabigu jeclaayay qofka jeclaada waxa uu nabigu yeelayana yeela diinta allana mabda iyo dhaqan iyo caqiide iyo camal iyo akhlaaq ayada ka dhigtay laakiin qof yidhi dhinacna muslim baan ka hay dhinacna gaal baan ka hay may kuma jiro diintaana ma qaybsanto qaybna ma yeeli karto wax walba ilaahda ayada ka qaadaysana islaamnima beri bay kaa tahay diin adigu shaqa iskuma leydin dhulka laysugu geynayo khalaa'iqda allah wuxuu qur-aanka ku yidhi yawma tubadalu alardu hayra alard waa maalinta qiyaamada waa maalin dhulka kan dhul kale lagu bedelayo si kale loo bedeli tabdiilka asaga rasuulka oo ka sheekaynaya wuxuu ku yidhi xadiid muslim ku sugan yuxsharu nnaasu yawma alqiyaama calaa ardin baydaa cafraa laysa ka qursati naqiyin laysa fiiha yani liaxadin maclam waa meel aan qofna calaama ugu sugnayn dadka waxaa lagu soo kulminayaa maalinta qiyaamada dhul cad oo caddaankiisa xoogaa midab boorboor camal ku jiro oo u eg buu odhanayaa raashinka la tumay masegada oo kale marka inta la tumay la saafi garayo camal oo bunshaha iyo qashinka laga bixiyo waxuu rasuulku odhanayaa sala allahu alay wasalam laysa fiiha calamun liaxadin axad meel u calaamaysan ay ku taallo oo meel macluuma ku leh oo meel uu ka aada garanaya cidnaba ma jirto maamul ilaahay weeye tasaruf ilaahiya weeye rabbigii koonka khalqadaa ku tasarufaya sidau doonana yeelaya waa maalinta ilaah doonayo cadaaladiisa inay dhabnimo aada ugu muuqato oo mush axadkii mu'minka ahay oo diin alla lagu dhibo alla darti loo dhibay ou raaxaysanayo axadkii mujrimka ahay oo alla addoon u noqon laga waayana ou dulloobayo o dhib ku dhacayo waxaas bani aadamka faraha badan ee caalamka yaacayaana ay laba golo noqon doonaan oon golo saddexaad imaanaynin fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir labadaa bis bay noqonayaan laba jameeca kaliya makhluuqa kulligood oo labadaa jameeca noqonaya wax ayaa badan maanta dadka jooga waa laga keli lahaya labadaa jameeca noqda labadaa jameeca noqda bis koox jannada u shaqaysata oo isku mabda ah oo isla mid ah oo isjecel oo diin alla dad u ah iyo koox naarta u shaqaysata isku mabda ah waa laga keri laya arrintaas ayadaa waxa yaabka badan waxa weeye wax alla wixii jannada doonayaa doonaya inay labaatan iyo shan iyo labaatan caqli ku kala socdaan kitaabka allana waa xagga ka yaallo markay wada hadlayaan afkaar bay ku wada hadlayaan markay wax isu sheegayaan nusuusta inay isu sheegaan diyaar nin walba ra'yigo rabu sheeganaya siday rabaan haye see la rabaa marka axad walbo haddii lagu yidhi dadku waa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir oon koox dhexdhexaadahu jirin oon koox laleeyahay garabka midig iyo garabka bidixay ka socota aanaysan jirin oo laleeyahay balqolo hoblay u dhaweyda ha lagu daro ee ima in naar lagu diray wa ima in janno lagu diray xaaladdu tahay famaadaa bacda alxaqi ila dalaal xaq wax ka dambeeya oon baadihayna aan la arkin xaqu ou cadyow qur-aanka keliya yahay iyo sunnada nabiga oo saxiixa baatilkuna waxaa ka soo haroo dhan ou yahay maa rabbi laga boqo subxaana wa tacaala maa dad alla la noqdo oo layska dayo waxa lagu jiro way nagu fiicnaala inaan wax garanno rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxuu aada uga digay oo ka sheekeeyey saacadda qiyaamada dadka markay imaanayaan siday noqon doonaan sida loo soo xaadiri doono habka loo loo loo allaan doono inay dadku qaaqaawanaan doonaan oo wax labisa la qabin waxuu rasuulku odhanayaa sala allahu calayh wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama xufaatan curaatan qurlaa waa sidau rabbi u yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna inaa kunaa faaciliin sidaan u bilownay khalqiga oo marka hooyadu dhalays ay ow ahaa ayaan ku soo celi doonaa waayabo annaga dusheenna ahaaday ballanqaadkeennana waan fulinaynaa waa la yidhi subxaana wa tacaala markuu rasuulku maxau leeyahy dadka waa la soo jamcinayaa maalinta qiyaamada ayagoo kobala qaaqaawan labis aan haysanin axad kastaana uu keligii soconayo sidii hooyada u dhashay caaisha waxay rasuulka ku tidhi iyadoo ag joogtay radia allahu canha yaa rasuula allah annisaa'u waarijaalu jamiica ragga iyo dumarka oo dhan masaasaa lagu soo kulminayaa yanduru bacduhum ilaa bacdin oo gobolkood gobolka kala eegayo macnuhu waxa weeye maayagoo qaaqaawan baa la keenaa soo is eegi maayaan dadku gabadhii waa qaawanto inantii wax dhama wada qaawan yahin ninkii waa qaawan yahin waa sida arrintaan ayadaa hadalka uu rasuulku bixiyey arag sala allahu alay wasalam waxuu rasuulku ku jawaabay rasuulka oo wax alla waxa uu ku jawaabaya ay xaq yihiin axadka is yidhaahda jawaabta uu nabigu bixinayaa waa qalad waa murtad maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala wax uu nadiif ka dhigay oo uu dahiray carabka nabiga rabbi carab carabka nabiga alla oo dahirayaana wuxuu yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa afkaa maba soo marta hawo wax nafujacasha isagama warramaba salawaatu lahi wasalam ilah baa dahiray sida ilaah u dahiro u fiirso marka haddaad is tidhaahdo waxa uu sheegaya amay khiyaali yihiin sida caqlaaniyiinta dad la yidhaha ay qabaan qaarkood marka nusuusta qaar ay maqlaan waxay ku leeyihin caqligaa diidaya waa maxay waxaas soo ma aada arkin xadiidka ka sheekaynaya haddii tisxigu biyo kaaga dhaxo si fiican ugu dhex rid way diidaan dad badan oo islaam lagu wado marka ay reer galbeedku soo kashfiyeen oy dhaheen mar dhow war garbaha tisxiga midna waxaa saaran sun midna daawo oo marka arrinkaa ay saas ayay dhaheen waa run cilmiga lagu ogaaday rasuulka allana kun iyo afar boqol iyo dhow iyo toban sano ka hor u sii sheegay sala allahu alay wasalam markaasay yidhahdeen waa run kaasu muslimiya marka maxuu samaynayaa carabkaa nabiga ilaah baa dahiray wamaa yantiqu cani ilhawaa rabbulciisa waxa uu dahiray waxa nabiga u imaanaya ma ahaan wax maskax ka yimid in huwa ilaa waxyin yuuxaa buu yidhi caqliga nabigu mid khaldami kara ma ahan nabigu mid lumi kara ma ahan ilaah baa dahiray caqligiisa dhan oo yidhi maa dalla saaxibukum wamaa gawa saaxiibkiinu mid luma iyo mid baadi iyo xumaanu ku dhacda midna ma ahan sala allahu alay wasalam marka rasuulka qaymaha leh oo ka jawaabaya waxau yidhi yaa caaisha alamru ashaddu min dalik arrinku waa ka daran yahay min an yandura bacdum ilaa bacdin ragga iyo dumarka qaaqaawan inay is eegaan maxaa loola jeedaa arrinku waa ka daran yahay arrintaa waxaa loola jeedaa cid oguma jirto iska day yacani dad kale inuu ogaadee qofka qaawan isagu isma oga inuu qaawan yahay kan qaawan isma oga inuu qaawan yahay iska day gabadha dhinaciis joogta inuu ogaado inay qaawan tahay shiddada waa ka daran maxaa yeele qofku markuu dareemi karo xanuunka haya iyo waxa ku dhegan xanuunku waa ku yaryahay waata la yidhaha qofka waa miir la-aya meel laga hayo waa garal aya waa isku dardarsamay marka xanuunka qofka daran ka sheega nooca weeyaan ay qofku meesha laga hayo markuu dareemi waayo waxaa la yidhaha qofka xanuunkiya ka bato waa isku dardarsamay war dadka inay kobala yihiin inay qaawan yihiin inay dhididayaan inay gaajoon yihiin midna ma ogaa meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan midna ma yaqaanin meesha looga dhawaaqay ama u firxanayaan sida way xaaladdu shiddadu meeshay gaarta arag waa maalin yaa badan oo xaaladda jirta ay sidaa tahay marka ikhwaani rabbi aan ka baqanno maalintaa ayadaa u sacyinno aan u diyaar garowno maalinta shiddadaa iskale yaa badbaadaya axadkii